asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenni haddii eebayd mahayo ee aan ku soo qaadan jirnay howlaha farada badan ee kala duwan kuwaasoo ahaa kuwo qaybo kala duwan aynu ka soo qaadan teenan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa dhanka lahaanshaha iyo dhulka dhulka sidaad u ogtihiinba dhulku dhegaystayaal waa shay qaali ah maadaama uu shay qaali a yahayna dee qaalinimadiisa in lagu tixgeliyo ayaa fiican markaan ku leeyahay qaalinimadiisa in lagu tixgeliyaa fiican waxaan uga jeedaa soomaalidu inta badan dhulka uma dadaasho saddex qaabba oo uguma dadaasho waa qaabka koowaade horumarinta dhulka soomaalidu kama dadaasho meel kastoo ay joogaanba dhulkooda inay hormariyaan oo ay dheeftiisa iyo nacfigiisa iyo wax soo saarkiisa ay hormariyaan ugama dadaalaan oo maaragtay dhinacaas soomaalidu kama dadaasho waa dhinaca dhulka iyo horumarintiisa waa kow waa dhinaca labaad soomaalidu lahaanshaha dhulka kama dadaasho oo tusaale ahaan markaan kuleeya lahaanshaha dhulka kama dadaasho waxaad arkaysaa nin ku dhashay soomaaliya oo iska soo tego kenya yimid anuu kenyaan ba anugu kudhi soomaaliya ku dhashay hadau mid kale etoobiya ku dhashay iska soo tegaya soomaaliya tegaya wuxuu kudhahay anugu soomaali baan ahay anugu waxaan ahay soomaaliyaan baan ahay soomaaliyaan ku dhashay waxaa fiican nin walba meeshii uu ku dhashay ama meeshii uu ku soo koray ama meeshii uu ku barbaaray xaq bay ku leedahay inuu aad iyo aad uu ka dadaalo oo lahaanshaheeda iyo maaragtay dayactirkeeda iyo ilcadu dhufsada intaba uu ka ilaaliyo ayaa wanaagsan waa sidoo kaleente ee soomaalidu dhulka marka ay ka tagto dib uma soo dhugtaan dib dambe uma soo dhugtaan tusaale ahaan soomaalida ad aragta maraykanka guryaha ka dhisanaysa iyo yurub iyo iyo baashi iyo dubai iyo cabdullahi kuusama ogolyahay kulligood ee guryaha halkaa ka dhisanaya meelihii ay ku dhasheen waa tuulooyin yar yar wax dhisoo hormariya ayayna laayihiin oo maaragtay iyagii ayaa qarashkooda iyo lacagta ay hayeen iyo wixii ay hayeen iyo hawl iyo xoog ahayd midnaba ayna gelin iyagaa dib u dhac marka ku riday dhulkoodii saddexdaa qaabba ugama dadaalaan waa qaabka afraadee inay iyagu nacfistaan xitaa ugama dadaalaan waad artayo tahriib bay uga socdaan teenan maanta marka waxaan ka hadlaynaa boqorka etoobiya soo maray xayli salaasi lo odhan jiray waxa uu ahaa nin aad iyo aad u dhib badan wuxuuna ahaa ninka etoobiyada weyn eed maqashay dhidbay min eritrea min ogaden region min ilaa iyo qayba suudaan ka mid a ninka ku soo daray buu ahaa ool hore abasinia la dhihi jiray meel yar bay ahaydoo buuraley ah buuraleydi ninka ballaadhiyey ee dhulka xitaa shidaaleyda ku soo daray dekedaha iyo badaha ku daray ninkaasuu ahaa ninkaasa ah heerkooda waxay ku dhaheen xaylisalaasw ma inaga daysa dhulkan baasi aad raadinaysaan markaasuu wuxuu ku yidhi waraaye boqol wiil caawa keli ahan samayn karnaa boqol wiil waan samayn karnaa oo boqol gabdhood iyo boqol intaan caawa isu xarayno yaa boqol wiil noo dhalanaysaabuu dad waa la samayn kara dhul yaa samayn karuy hal taako oo dhul ah yaa samayn kara xubinteenna murtada maanta ayaa waxay ka hadlaysaa oo inoo ku soo qaadaysaa middaa dhulka inaan beec lagu helin inaan xoog lagu heli karin inaan ciduna samaysan karin laakiin haddaad damacdo dhallinyarada soomaalida o dhan intaad isu wada guuriso ayaad soomaalida saddex jibbaar dad ah yaad ku dari kartaa hal sana gudahood oo inta ay maanta tahay in la eg oo dada yaad kusoo kordhin kartaayo waad isu wada meherina uun ilaahay baana ku shaqa leh wixii dhalan haya iyo wixii imaan haya hebdada hebdada badisa laakiin haddaad damacda inaad dhul beerto dhul ma beeri kartaa waa maya laakiin beeri waad beeri kartaa waxaasoo dhan waxyaalaha la qaban kara ma ah maadaama marka aan dhulkii la beeri karin waxaa loo baahan yahay dadku dhulkooda inay ka dadaalaan mahmaada maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi xininyahaaga rag looma dhiibto